halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo si toos idinkaga imaanayso magaalada washington oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggan internetka ee v o a somaly com ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo arbaco ah oo bisha abriil ay tahay toban sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka oo qodobo kala gedisan aad ku maqli doontaan waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay siyaasadda dowladdiisa iyo sidoo kaleeto dagaalka al-shabaab kama geli karno wadaxaajood iyo kompromise madax bannaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leennahay caalamku inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska afrika ku taalla inaan deggannahay oon xuduudda leennahay etoobiya col lama ihin ayadaa col nala ah etoobiya dalkeeda iyo madax bannaanideeda iyo gobnimadeeda uma socono ayadaa teenna u socoto mana ka oggolaanayno waxaad sidoo kale maqli doontaan oo aan idiin haynaa barnaamijkii ciidda oo aanu qayb ahaan maanta idin maqashiin doonno sidoo kale waxaan idiin haynaa waxay ka dhigan tahay sakaatulfitriga saaka oo muslimiinta dunida oo dhani ay u dareerayaan inay salaada ciidulfitriga ay ogaan qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa waxa ay ku ammaantay xamaas talaadadii shalayta ahayd siday u aqbaleen xabajeejinta israa'iil ay la galayaan taasi oo lagu hakin doono muddo lix asbuuca dagaalka halkaasi ka jira gaza waxa ay sheegeen in sidoo kaleeto dhinaca kale lasii deyn doono boqol ka mida maxaabiista ay hayaan xamaas taasi oo israa'iil dhinaca kaleeto ay uga bedelan doonto boqolaal dadka reer falastiin ah oo ku jira xabsiyada in ay u sii dayso xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilican ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta xalay isagoo ku sugan magaalada washington d c in ay ahayd arrin aad iyo aad muhiimadeeda u leh islamarkaasina ay xamaas ay tahay in qaahiro asbuucii horeto lagu wada heshiiyey oo ay qaateen go'aanka ah inay aqbalayaan xabajoojintaasi turkiga ayaa sheegay in ay xayiraado ganacsi ku soo rogi doonaan israa'iil laga bilaabo talaadada shalayta ah sababo la xiriira dagaalka ka socda gaza xayiraadaasi ayaa waxaa ku jiri doona ayaa layiri badeecooyinka kala gedisan ee dalkaasi uu u dhoofiyey israa'iil oo ay ka mid tahay shamiitada birta iyo sidoo kaleeto qalabka dhismaha tallaabooyinka noocaana ayaa imaanaya maalin un kadib markii turkiga uu sheegay in israa'iil ay xanibtay isku dayo ay ku doonaysay inay gargaar ugu dirto gaza go'aankaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku jiri doona ilaa iyo israa'iil intaa ay ku dhawaaqayso xabajoojin deg deg ah oo ay ka oggolaato in gargaarada bini'aadinimo loogu fidiyo dadka ku dhaqan gaza in uu sii jiri doono sidaasi waxaa tiri wasaaradda ganacsiga ee dalka turkiga oo war qoraal ah oo ay soo saartay lagu daabacay baraheeda bulshada qoraalkaasi ayaa waxaa ku lifaaqnaa liiska konton iyo afar badeeco oo dhoofintooda gebi ahaanba la xanibay warkii dunidana waa naga intaa ciid wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku horeynay madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay khudbad laga soo duubay lala wadaagay shacabka soomaalida waxaana uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasadda gudaha arrimaha dastuurka khilaafka diblomaasiyadeed ee soomaaliya kala dhexeeya ethoobiya iyo arrimo kaleba waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay dagaalka al-shabaab wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa haddaba warbixintan ku eegaya
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbada xale u jeediyey waxa uu uga hadlay arrimo kala duwan oo la xidhiidha siyaasadda dalka dagaalka al-shabaab arrimaha dastuurka iyo weliba doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisu waxay socotay muddo labaiyo labaatan daqiiqo ah waxa uu uga horreyn ka hadlay arrimaha dagaalka dowladda soomaaliya ay ku jirto madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in inta badan deegaanadii lagula dagaalamay kooxda al-shabaab ay ciidamada dowladda soomaaliya guushu raacday islamarkaana deegaanadaasi uu gaaray nidaamka dowladnimada haatana laga shaqaynayo sida deegaanada kale ee gacanta dowladda ka maqan dib loogu soo celin lahaa dabcan dagaal aad iyo aad u ballaaran ayaan la galnay nimanka khawaarijta ah ee dalkan ku habsaday muddooyinka lasoo dhaafay cadowgu dagaalkiisa hadda wuxuu kusoo aruuray gaadmo ayuu ku soo aruuray dagaal la isagu bareero waa uga adkaanay meel kastoo ay joogaan gaadmo iyo maxaanku rahdaa qaraxye iyo waxyaaba dee dagaal aan aad iyo aad u qumanayn ah laakiin waa wadnaa waanan ka guuleysanayna daliil waxaana u ah inaan ka guuleysanayno maalintii dagaalkaan bilaabayna meeshii ay xaaladdu siday ahayd iyo maanta sida ay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marka laga yimaado dagaalka waxa uu ka hadlay arrimaha wax ka beddelka dastuurka dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in iyadoo la texgelinayo hay-adaha kala duwan ee dowladnimada soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamanku ay si wanaagsan u maareeyeen arrimaha dastuurka waxa uu dhinaca kale sheegay in cid kasta oo tabasho qabta la texgelin doono islamarkaana uu furan yahay weli in la wada hadlo hase yeeshee ay jiraan xanaan dowladnimo iyo meel lagu wada hadlo dalku dimuqraadiyadu aaday afartii jabtaroo ugu horreysay dastuurka waa la ansixiyey wanaaggii lagu ansixiyeyna dadka soomaaliyeed o dhan waa arkayeen waana daawanayeen iyo tiradii iyo qaabkii iyo nidaamka broseska loo maray oo lagu ansixiyey aayad qur-aana maaha weli fursadaa ka furan in wax laga sii bedeli karo xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha madax bannaanida dalka iyo weliba murannada siyaasadeed ee haatan ka taagan dowladda soomaaliya iyo weliba dhinacyada ka soo horjeeda waxa uu sheegay in loo baahan yahay in soomaalida ay ismaqal la timaado islamarkaana hanaanka dowladnimo ee dalka ka jira aada loo xushmeeyo waxa uu qeexay in nidaamka federaalka ee soomaaliya uu dowladda dhexe siinayo awoodo gaar ah halka maamulada ka jira dalkana uu siinayo awoodo kale waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynuhu in aanu jirin in soomaaliya qayb ay ka bogsooto halka dhinaca kalena diihaal iyo dhibaatooyin ay ku jiraan taasina waxa uu ku tilmaamay inaanay suuragal ahayn kama geli karno wadaxaajood iyo kombromais madax bannaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leennahay caalamku inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska afrika ku taalla inaan degannahay oon xuduudda leennahay etoobiya col lama ihin ayadaa col nala ah etoobiya dalkeeda iyo madax bannaanideeda iyo gobnimadeeda uma socono ayadaa teenna u socoto mana ka ogolaanayno ma ka ogolaanayno wax kasta hadday dhacaan ma ka ogolaanayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay inay ka shaqaynayaan doorashooyin codka loo dhoweynayo bulshada ciddii aragti la timaadana ay bulshadu dooran doonto meel kastoo caalamka ay joogaan ha u diyaar garoobaano codkooda ay leeyihiin in ay go-aan ku gaaraan ayaga ciddii ra-i siyaasadeed fiicanta soomaaliya doorta cidday doonta ha ahaato doorta kuwo badan iyo kuwo laga badan yaha waxay ahaanayeen ha la doorta ninkii ra-i siyaasadeed waa ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalka qurxinayo haddii alla yidhaahdo wax ku dooro
hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xalay uu ka jeediyey magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xilli puntland iyo dowladda federaalka uu u dhexeeyo khilaaf islamarkaana dowladda soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeyo khilaaf diblomaasiyadeed oo sababay in labada dal ay safiiradii kala qaataan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
ciid wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay qodobo ku saabsan ciidda ayaan idiin haynaa oo soo dayn doonaa balse inta ka horreysa roobab mihigaan ah oo waayadan ugu dambeysay ka da-ayay guud ahaanba degmooyinka gobolka oodal ayaa geystay khasaare dhimasho oo ah qof dhintay kadib markii qofkaasi uu ku dhacay sida la sheegay balli ay biyo roob ah ka buuxsameen oo buuxdhaafay sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga halkaasi haashim sheekh cumar good roobab xoogan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ay degmooyinka gobolka awdal ayaa khasaare u geystay jidadka isku xidhay degmooyinka qaarkood sidoo kale waxaa ku geeriyooday hal qof kadib markii uu liqay ballay ku yaala degmada dile ee gobolka awdal gurmad ballaadhan oo ay iska kaashadeen maamulka gobolka awdal iyo ciidamada badda qaarkood ayaa lagu guulaystay in maalin kadib meydkii marxuumka biyuhu ay liqeen laga soo saaro iyo xidheenkii sida uu sheegay guddoomiyaha degmada dila aadan aw cismaan waxaa jiray dee inan shalay ku dhacay ballayga xilligan tobankan xilligan xilligiisii ku dhacay maantana laga soo saaray lagama seexan ilaahayna mahadii haddaa la soo saaray guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xaddi ayaa isaguna la dardaarmay maamulka degmada dila isagoo ku adkeeyey in meelaha biyo qabatinka leh dadka lagaga xidho xaydaan silig ah si aanay biyo qabatinada ugu dhicin waxaan ku dardaarmayaa degmada dila guddoomiyaheega xogayaheega iyo nikarmoodka kale ee magaalada jooga ee cuqaasha iyo salaadiintuba ay ka mid yihiin ha laga taxadiro arrimaha noocaasa ballaygaana waxaan leenahay axmed daa'uud geedi oo iskale oo mulkiyadiisa leh in silig lagu xidho silig baan ku xidhaynaa dhammaantood annagoo dawladdiiya ayaan mutadawacnimo uga qayb qaadan doonaa inaan silig ku xidhno meel kasta oo khatar ku ah dadkeenna sidoo kale roobabku waxay waxyeello u geysteen wadooyinka degmada seylac ee gobolka awdal gaar ahaan kuwa laga galo magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi sida uu warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada seylac maxamuud cigaal oo isagu xusay in maamulkoodu meelaha qaar ay wadooyinkaasi wax ka qabteen laakiinse khasaaraha ay roobabka u geysteen jidadkaasi ay yihiin qaar ka baaxad weyn maamulka dowladda hoose ee degmada seylac iyadoo abaar dad iyo abaar duunyaba ay jirtay marka hore tii duunyada ilaahay baa naga soo jebiyey oo waa kaa roobku da-ay haddanase laakiin dee nibcadda nusqaantayda waa waddadii lanoo soo marayay waa taas way go-an tahay shan iyo tobankii dambeba waxaan ka shaqaynaynay waa dhagaxaa meesha laga soo gurayana ay toddobiyo labaatan kiilo jirto ama ama shan iyo labaatan kilomitir kolley gaadiidka aan wadnana ee aan leennahayna hal ama laba gaadiid ayaan leennahay kuwaasna waxba ma tarayaan waayo waddadii ma roono oo way gooday intii kaabaday ay lahayd magaaladii saylac oo kale waata baddii kulla daadku qaadayo iyadana kolley wixii taalka iyagaa waan qabannay tuqoshiyoo kale maanta sahan baan nahay inaan tegno oo aan iyadana soo marno oo aan waddada daadka sida aan uga qaban lahayn ee aan uga xeeri lahayn han iyadana aan eegeegayno kolleyto dee waxa aha ay haysatana waa dawladda hoose dawladda hoosena wayna aad iyo aad bay nooga itaa roon tahay maanta xaqiiqda marka la eego intaba dee nimcadaasi kolley ilaahay khayrkeeda hana siiye inta aan ka cabanayna kolley waa intaas wixii taalka yagaana dee waan wadnaa oo cid baa soo socotay iyo cid baa iman doontiiyo waxaa midna kulley waajibkayaga waan gudanaynaha odhan mayno sannadahan dambe bilowga wakhtiga roobabka guga ayaa roobabkaasi waxa ay geystaan khasaare naf iyo maalba leh aqoon-yahanka bartay cilmiga deegaanka iyo cimilada ayaana ku tilmaamay in roobab ka duwan kuwii hore oo isbeddelka cimiladu uu sababay ay ka da-aan waddanka kuwaas oo ka biyo badan ayay yidhaahdeen roobabkii ka di'i jiray waayadii hore dhulka haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo warbixintaasi nala socodsiinay saaka waa subaxnimo ciidulfitri ah oo guud ahaanba dunida muslimka si weyn ciidda loogu dareeray waxaana dhammaan dunida muslimku ay dadku oogayaan salaada salaada ka hor waxaa la bixiyaa ciidulfitriga haddaba yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu wareystay doctor maxamed dayib oo uu wax ka weydiiyey ciidulfitriga iyo sida ay tahay in loo bixiyo
ciid wanaagsan dadka muslimiinta ee adduunka meel kastoo ay joogtaan gaar ahaana dadka reer kenya oo iyagu la wadaagaya farxadda ciidulfitriga dadka muslimiinta maanta waa maalin arbacaha oo tobanka bisha abril labada kun iyo afar iyo labaatanka oo waafaqsan sanadka hijriga ee kun iyo afar boqol iyo shan iyo afartanka waxaa dadka muslimiinta ahi ay maanta u dareerayaan islamarkaana ay gudanayaan waajibaadka ciidulfitriga haddaba si aynu wax badan uga ogaano ciidulfitriga iyo waxyaabaha loo bixiyo dadka la siiyo iyo sababaha ay markaasi waajibka ay u tahay ayaa waxaa noo suurta gashay inaynu waraysi la yeelano doctor maxamed dayib oo ah cilmi baare islamarkaana barbaariye xagga waxbarashada oo ku sugan dalka kenya ugu horreyntii waxaan weydiiyey doctor maxamed dayib bal inuu faahfaahin naga siiyo xigmadda ka dambaysa bixinta sakaatul fitriga waxaan yidhi بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حكمتها زكاة الفطر قال لو بحنيو شنو هانتي وحكمة واضحة وآدي آد وأوعد حديثك ابن عباس الله كران وذي نبي وكوري صلى الله عليه وسلم حكمتها لو بحنيو لبس سببوت أيا أقوى وين سببت كوبات وحويا وظهري oo lisaaim qofkii soomanaa ayaa waxay ka daahirinaysaa laqwigii iyo rafadkii soomkiisa dhexdhacay wayna adag tahay intaa laga badbaado qof kasta oo bini aadan ah wuu ka dhacayaa marka taasi waa sabab ama xikmadda koobaad ee loo bixinayo zakaatulfidriga qofkii in wixii yacni dhexdhacay soomkiisii ee daciifinayay inay daahiriso una kabto xikmadda labaad iyaduna waxay tahay waxaa weeyaan waa ducmatu lilmasaakiin dadka in la quudiyo masaakiinta in lagu quudiyo ayaa loogu talagalay marka labadaa xigmadooda waa weyn ayaa ka mid ah xadiidkan ee nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas uu leeyahay farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfitri nabigu ayaa maaragtay nagu faral yeelay zakaatulfidriga duhratan lilmasaakiini min allaqwi waalrafath doctor maxamed haddaba dadka la siinayo iyo kamiyada ama cadadka la bixinayo
xaaji yaasiinow dadka la siinayo horta waxaa la siinayaa dadka masaakiinta ah ducmatun lilmasaakiin baa haddii halkaasaa laga garanayaa marka waxaa la siinayaa dadka masaakiinta aha ayaa la siinayaa siday ugu baahi baxaan maalinta iyadaha ayaa loogu talagalay marka qof kasta oo miskiin aha masaakiintu darajaad bay kale leedahay ayaa la siinaya waxaa la bixinayaa miqdaarka la bixinayo zakaatulfidriga waxaa weeyaan waxaa la bixinayaa hal saac ama suus oo waxaa la bixinayaa cunto aha ayaa la bixinayaa naf walba oo muslima nin rag iyo dumar yar iyo weyn addoon iyo iyo maaragtay xor qof kasta waxaa laga bixinayaa hal saac ayaa laga bixinayaa qofkiiba halkaa saac ayaa laga bixinayaa halkaa saac marka isaga aha dee dabcan saacaas waana muuqaal ahaana meelaha video baa lagu sheegaa laba kiili iyo bar waktiga la bixinayay ku eg tahay waktiga la bixinayo zakada waxaa weeye waxaa loogu talagalay in la bixiyo waxay ka bilaabanaysaa saacadda ay qoraxdu dhacdo habeenkii bisha shawaalla ay habeenkaas bilaabanayso ilaa waxay maaragtay iyo salaada ka hor ayaa la bixinaya ciidulfidriga ayaa la bixinaya marka waxaa loogu talagalay in la bixiyo salaada ka hor nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaasuuna inoo sheegay wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam zakaatulfidriga wakhtigeedu waa salaada ka hor salaada ka hor qofkii bixiya salaada ka hor wuxuu ku sheegay sadaqa maqbuula inay tahay sadaqa maqbuulaha oo la aqbalay oo sidii reeba u dhacday haddiise salaada ay kadib dhacdo nabigu sal lla ly slam wuxuu inoo sheegay inay ka mid tahay sadaqa min asadaqaat qofkaasu sadaqa uu la baxay uun taa macnaheedu sakaatulfidrigii way maaragtay ma oho laakiin waa sadaqo min asadaqaat ayuu nabigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam doctor maxamed waxaad ka warantaaba haddaba ciidulfitriga iyo waxyaabaha waajibaadka ee laga doonayo dadka muslimiinta soddonka maalmood iyo soo soomay waxaa lagula dardaarmayo ama ay waafaqsan tahay ciidulfidrigu horta waxa weeyaan waxaa loogu talagalay waajibkii la soo gutay nicmadii la soo gutay ayaa horta waxaa loogu talagalay maalintaa iyada ah in farxaddeedii horta in la muujiyo waxa ugu horeeya ee dadka lagu dardaarmaya waa maxay horta waxaa laga rabaa atakbiir in yani takbiirta la weyneeyo walitukbiru lciddata walitukabiru allaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun baa la leeyahay macnaha in fadligii iyo hidaayadii iyo muwaafaqadii alla subxaanahu wa tacaala bishaa uu muslimiinta waafajiyey horta nimcadaa iyada ah inay ka mahadnaqaan horta ayaa loo baahan yahay oo halkaa takbiirta ay kaga bilaabaan waxyaabaha aadaabteeda ka mid ah waxaa ka mid ah qofku waagu markuu beriyo salaada intuusan usoo bixin in uu timir cuno oo gaar ahaan watar ah nabiga istire isdheer ah nabigeena ayaa asaha sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha laga raba ee qofka ka mid ah waxaa ka mid ah waddadii qofku uu salaada markuu aadayay uu maray mid aan ahayn inuu maro nabigaana saa samayn jiray isbaabo badan baana la sheegay inuu samayn jiray inuu dadka yacni sii salaamo kuwii wad- waddadan labada dadka sii jooga masaakiinta inuu kaalmeeyo labada waddo asbaabaha u samayn jiray nabi sal allahu alih wasalam inuu sadaqada la baxo oo waddadii uu sii maray kuwuu kusii maray mayo kuwa kalena hadhow inuu sadaqadii la sii baxo ama inuu caawiyo waddadii markii hore uu sii maray mayo waddada kale inuu caawiyo asbaabo badan baa jira ajigan inuu basado iyaduna waa ka mid dadka ku dhaqan magaalada nairobi iyo nawaaxigeeduba waxa ay goor hore oo aroortii hore ah bilaabeen takbiirta waxaana ay ku sii qulqulayaan goobaha salaada lagu tukanayo oo aad u ballaaran oo ay ku jiraan masjidka jamiil mosque iyo seer cali muslim kalaab iyo weliba masaajid weyn oo haatan laga furay b b s mall ee xaafadda isley yasin cusoo wardheere v o a nairobi
mahadsanid yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa maanta idaacadaheenna soo socda waxaad ku maqli doontaan warbixinno waraysiyo madadaalo iyo heesooyin aan ugu talagalnay maalintan ciidulfitriga qayb ka mida barnaamijkaas haddaan idinsii maqashiino markana wariyaha v o eda ee magaalada eh, hargeysa sagal mustafa xasan nuur ayaa barnaamijkaasi qayb ahaan in yar aan idinka maqashiinayna kullu caam waantu bikhayr ayaan idin leenahay dhegaystayaal meel kastoo codkayga iyo muuqaalkaygaba idinka soo gaadhayo isla hargeysa ayaanu ku jirnaaye maxamed cumar saalax ayaa filayaa en, inaan markani idinku soo dhoweeyo en, maxamed cumar saalax inaydan garanayn baa laga yaabaa markaan idhaahdo laakiin maxamed maame markaan idhaahdo ilaa saqiirku inuu hurdada kasoo kacayo En, ciid wanaagsan baan ku leeyahay maxamedo ciid wanaagsan walaasha sagal mustafa aad baan kuu salaamayaa En, aadna waad ugu dhowahay aadna waad mahadsantay kullu caam waantu bikhayr maxaad leedahay taageerayaashan waxaan leeyahay dhammaantiin aad baan idin jeclahay noolaada waxaan rajeynaya inaad caafimaadku iidi doontaan maasha allah guulaysta meel kastoo joogtaan waa hagaag En, ciid baa la joogaa ciidihii kusoo mari jira waa ciiddii misaadaad ciidda ciidani wallaahi de- Xasuusta.
dee miye maxaan ka xasuustaa ilaa qiyaamihii weliidayey
waa hagaag ciidaha markii sidan oo kale en, ciidda lagu jiro eed yarayd maxaad aad u jeclaan jirtay niyow horta anugu nin aad iyo aad wax- waxaan u xiisiin jiray horta alaabaha lagu ciyaaray waxaa moogtay aadna waan u dhib badnahay yaraantaydi Haye.
En, habeenka iidda marka la yidhaha iidi iidi baas waatan waataa la- la adimay maryahaygaan ku iidayo intaan soo qaato ayaan barkan jiray baan seexan jiray aan ku seexan jiray Haye.
yacni xara- xiisaha iyo hayo iidayo marka caruurnimada lagu jirana xiise weynay ku haysaa mo aad oo weyn
waan hoos dhigan jiray si hooyaygu odhan jirta war ma- subaxaad xidhanaya alaabta kaan kuu kaawadeeyo meel kuu dhige may nag- dhanka xaqal ciidka sideed isku ahayden aad baan u imaanaa xaafadaan maray ilaa jaarka ku dha- ku daro meel aanan mari jirin kiish baad u samaysatay aduu ma- ah- maalinkaas subaxnimada iidda ilaa iyo maalinamadka maalinabaadka iidda waxaan soo xarayn jiray lacag milyan gaadhaysa inaan imika soo xarayn ba
waagaag En, aad baad nooga qoslisay maasha allah runtii En, maxaad jeceshay annaga iyo dhegaystayaasha inaan kugula ciidno heesahaaga En, hees waxaa jirta anigu aan weliba si gaara u jecelay aan iskaba codsadabe haye igu waa qaado.
diya- diyaar waan codsanaya En, halkaan kugu sugayay maadiman mankaan kugu suuray madahanan farxaddan ku magaabshay maadayin wanaadan kugu miisay maad maqal wanaadan kugu miisay maad maqal salaam cid kalaan isku maranay maad arag agtaada ka marmay maad odhan halka adiga maagtay maan garan halka adiga maagtay maan garan meeshaan kugu sugeeyey mada iman waxaan kugu mahadisho madafalin milgaheedii naftayda madu marin qofkii aan ku mooday ma noqon meeshaan kugu sugayey mada iman waxaan kugu mahadisho madafalin milgaheedii naftayda madu marin Ha qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku mooday mada noqon meeshaan kugu sugayey mada iman waxaan kugu mahadisho madafalin milgaheedii naftayda madu marin Ha qofkii aan ku mooday mada noqon qofkii aan ku mooday mada noqon
dhimada mudan xusuus kugu milantay madawiran weji aan magangeliyo madadhigan weji aan magangeliyo madhigan weliga murugiyo dhimada mudan
barnaamijkaasi ciidda oo dhammaystiran idaacaddeenna galabnimo ayaad ku maqli doontaan ayadoo sidoo kaleetana idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaan waraysiyo kaleeto oo fanaanka cabdibaadil uu qeyb ka yahay markana heesihii dhinaca ciiddan idinkugu tala galnay xasan diriye ayaan soo qabanaya
wamaalin ciido magaceed weyniyo midaniyo marwooyinba u kala maqnaanina wamaalin ciido magaceed weyni midaniyo marwooyinba u kala maqnaanina manta cadariyo aynumaawar iskumayno marmushax manta cadariyo aynumaawar iskumayno marmushax maalintaa weyni allamuuga wamaalin ciido muslimiintu leedo malikada ilaahay markhaati noqotay wamaalin ciido muslimiintu leedo malikada ilaahay markhaati noqotay manta cadariyo aynumaawar isku maydho mashmushax manta cadariyo aynumaawar isku maydho mashmushax maalintaa weyni allamuuga
maalinta weyn yaalamogaan codkaasi waxaan dhegihin uga sii tegaynaa ciidda iyo xasan diiriye waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o idin leh intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno
awa maalin ciido culimadu madiixdo madaxigii rasuulkiyo dad madad ku